dhegaystayaal ku soo dhowaada sheeko cajiiba oo idin hayo sheekadan waxay ku saabsantaa nin ninkaas oo qabay cudurka la yidhaahdo sex forstration ninka wuxuu ahaa cidaha u booda habeenkii markii siddeed saac lix saac wixii ka dambeeya cidaha u booda u ahaa xoolo kama uusan rabin ninka nin xoolo haysta u ahaa nin dhaqaalo ku filan laha u ahaa nin carruur u joogta u ahaa nin guri weyn oo asiga leeyahay degana u ahaa guryaha cidaha u booda haddana markuu boodayo uguma boodayo inuu lacag ka soo xado inuu xoolo ka soo xato uu maxadayo dumarka ayuu jeclaa dumarku agseexan jiray kolley waxbuu ka raadin jiray waxay ahaataba siduu howshaas falkaas ugu dhex jiray uu xaafadaha muqdisho dhamcaan uga noqday oo ninkaasi loo qabto la weysnaa markii dambabayuu wuxuu ku dhacay cid aroos ahayd nin malaha sojeetiis ka badnaan jiray aan wax badan hurdi jirin oo ku dhacay ninkii halkaas baa loo qabtay waa la malaysan waaye ninka wuxuu ahaa nin culus nin wadaad ah xoolo haysta shaqaysta ganacsado ah guryo iyo ilmo iyo caruur iyo waxa uusan haysanna aysan jirin wax kasta wuu u dhammaayeen laakiin dhibaatadaas ayuu qabi jiray xaafadaha muqdisho caan buu ka noqday gabdhihii waa wada yaqaanaa warhayey la jiiftay aloo baxshay la seexde la seexda markii dambe wuu ceeboobayo nin aroos ayaa qabtay la soo bandhigay ninkii la malaysan waayey qofkii aragta ma ahna tiraahdaa waa la suuraysan waayay caqligal bay noqon weysay markii dambe asigaa qartay afkiisa ka qartay wuxuuna caddeeyey u sheegay inuu jeclaa dumarka inuu dumarka weliba jecel yahay xilligii hurdaan inuu ka qaraabto ayuu caddeeyey ninkii xabsi baa la xeegeeyey waa la xiray sheekooyinkan iyo sheekooyin kaleetooda fara badan oo dembiye ah oo ka dhaca magaalada muqdishoyaanka ayaan kuusoo gudbi doonaa insha allahu tacaala waa laga yaab bal كنت فيف رد السهرة إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ورسمه
dhegeystayaal kusoo dhowaada sheeka xiise leh oo aan idin akhriyo mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa waxaa laga helay meydka gabar lagu qiyaaso da-deeda lix ilaa shan jir meydka ayaa waxaa laga dhehan karay in dhibaatooyin xoogan loo geystay jirdil xooganna loo geystay lana ceejiyo lagu ceejiyey jalbaab markaas ay wadatay gabadha muuqaalkeedii wuu qayirmay jirkeediina aad buu u baaba'sanaa dadkii xaafada deganaa oo sugu soo xoomay halka meydka u yaallo ayaa aqoonsan waayey gabadhaas booliiska ayaa loogu yeeray goobtii dhacdada ka dhacday booliiska ayaa baaritaan ku sameeyey halkii falka ka dhacay wax war ahna kama aysa soo saaren gabadhiina waxaa loo gudbiyey xarunta dambaarista soomaaliyeed ee c i d da cid ka hadashay gabadhaas dhibaatada loo geystayna ilaa haatan ma jirto waalidiinteediina lama helin gabadhii mar aan la xiriiray xarunta c i d da ayaa waxaan weydiiyey gabadhii halka ay ku dambeysay iyo in la helay dadkii dhibaatada u geystay ama waalidkeed la helay waxaa la ii sheegay in loo gudbiyey isbitaal madiino halkaas oo lagu aasi doono ilaahu ummaddeena u gargaar dhibaato xogan baa carruurta in lagu